dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan dhalaal baa joogtaan inse kasta oo maqalka idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysada xilli walba hadanoo kale aad maqshaan marka laga reebo habeenaba jamcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala jeeye anna gamad haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiyey adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahay idam alle ilaah kuu gangaab dhuluf maqaadiir saam iyo garnayl doonayo guruta kaa aada digluudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga galangalkaayeen alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kutiir iyo baron gobac kulaysiiya gidaad alamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin sabtaxdoo ilaahay ku gooraayo hiyo geedka rabbi lababsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed alla guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday disi weeyaxasee ku dila galanta mooryaana yay goola jirta burwaagolanta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaad soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye qul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa xag isnay soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha koowaad ee january sannada labaatan labaatan qodobada barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona xubna ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar qarxi ku bilowday ku qaaday saldhig ciidamada militariga soomaaliya ku leeyihiin meel duleedka ka ah magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose weerarka ugu dambeeyey xaaladda magaalada marka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa guddiga doorashada u magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaala geelle xaaf ayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug caawa uga dhawaaqay liis xildhibaano galmudug oo dhanka gaalkacyo ah warar arrintaas ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbin doona qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doono xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa maanta waxa ay meel mariyeen saddex iyo toban xubnood oo ka shaqayn doona doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa warar arrintaas ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona maamulka somalilan ayaa soo dhaweystay ciidan cusub oo kasoo goostay maamulka puntland fafaahin ku saabsanaya xulashada wareysada caawinka ugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamij shacab aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona maamulka jubbaland ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay qaybo ka madaynada jubbaland lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab goobaha oo ka dhacay howlgalkaasi lagu dilay al-shabaab ayaana wararka ugu dambeeya idiinsoo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda maaliyada dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay mashruuc uu yahay wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre wuxuuna sheegay wasiirku in dib u habeyn lagu samayn doono islamarkaasna ay soo bandhigi doonaan maleeshiyaad ku dagaalamay qaybo ka mida gobolkan galmudug waxaa maanta ku baxay islamarkaasna kala qaaday ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan idiin soo gudbi doonaa warar arrintaas ku saabsan qodobadaas xuusaa ka hor ah inta barnaamijka ku jirno ayaad maqli doontaan xubinta aad ku xiisaha badnata ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhageysan doontaan heesta tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigoo xasan saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiifa barnaamijka farsameynaya ee waa mar kale iyo xulashada wareysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada lama keeni waayo baabuurta waa weynay yaan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayo
markaan shabaab ka adkaano markaasaan baa wax ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rogtay baa jirte quruma rogtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubana wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa
kulan wanaagsan adilaana saaxiibbiil kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada marka ay gobolka shabeellaha hoose oo caawa wajahaysa qalasa dagaal kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerar qaraxyo ay ku bilaadeen goordha caawa ay ku ekeeyeen silig ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose wararka aan ka helayno magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxay kusoo waramayaan in dagaal toos ah oo goordhow caawa ah oo ka dhacay gudaha magaaladaasi kadib markii weerar culus ay ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerarkan goordhow al-shabaab ay ku qaadeen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku bilowday qaraxyo aada culus laguna sheegay ismidaamin kuwaas oo ka dhacay farisin ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin xaafad layraa ruushiya oo dhacda dhinaca bari ee magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose qaraxyadan ayaa waxay weerar jidgal ahaa oo dagaalamayaasha al-shabaab ay kusoo qadeen magaalada waxaana haatan magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee ka socda qalalaasyo dadka xo-aankaasina waxaa soo food saartay cabsi xoogan weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaana caawa magaalada ay tahay mid wajahaysa ee qalqal iyo sidoo kale qalase dhanka ammaanka ah waxaana sidoo kale dadka deegaankaasi aan la hadlay waxay ii sheegeen in xilligaani magaalada ay ka taagan tahay kacsanaan iyo baqatin xoogan oo ka dhalatay weerarkii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga soomaaliya ee magaaladaasi shabeellaha hoose xaruntiisa ee marka ay ku leeyihiin xiriir aan la sameynay maamulka gobolka shabeellaha hoose hay-adaha amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo maamulka magaaladaasi nooma aysan suurtogelin balse qaarkood oon la hadlay waxay noo sheegeen in ilaa hadda ay dhacayso rasaas goosgoos islamarkaasna al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen saldhigga ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose dhankooda al-shabaab warar ay goorra ku daabaceen boggooda internetka waxay ku sheegeen in ay shabeellaha hoose caasimadiisa marka ay gacantooda ay ku hayaan islamarkaasna halkaas ay ku laayeen dhammaan ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugnaa saliga ay ku weerareen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose balse ilaahay hadda maana helin warar madaxa bannaan oo xaqiijinaya xaaladda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose caawa martigelinaysa qaraxyada ugu waaweynaa oo dagaalamayaasha al-shabaab caawa ay ku qaadeen salig ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose wixii waraa kusoo kordha saaxiibla wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbi doonaa
war askar istaag idinkuba istaaga maxaad tahay maxaa tihin idinkuba qoriga keen waa lagaa xaraynayaaye haddaad xanuunyay dheer tahay bal kaala iga qaad ruux dab hayaa ruux dab wadaa looma diro
dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardigay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya
magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaan markaan aadiyaa guddiga doorashada ee uu soo magacaabay madaxweyne galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa caawa soo saaray liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee dhanka magaalada gaalkacyo xildhibaanada liiska shaaciye ee garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa gaaraya lixdan iyo sideed xildhibaan kuwaasoo qoraalka lagu sheegay inay soo xirin odayaasha rasmiga ah haystayaasha deegaanada galmudug warqada lagu shaaciyey liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee garabka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa lagu shaaciyey magacyada xildhibaanada iyo beelaha ay kasoo jeedaan liiska cusub ayaa garow loogu dhawaaqay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo uu ku sugan yahay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf xilla waqti xileedkasuu dhammaaday islamarkaasna hadda uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo waxaana xusin mudan in magaalada dhuusamareeb ee galmudug weli ay ka socdaan howlaha dhismaha galmudug loo dhanyahay oo maanta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug shaaciyeen ama ay meel mariyeen guddi doorasho ka shaqeyn doona madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dadyow qubay oo ka tegay wixii qaadiro xallilay qaybii uu naga xartumay intay qaateen kulliba dadyow qubay oo ka tegay wixii qaadiro xallilay qaybii uu naga xarimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha aakiriyo qisaasaha aakiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaan saaxiiba radio codanaha oo la socotaan madaxweyne jubbaland maxamed maxamed islaam madoobe ayaa maanta wuxuu ka hadlay xilligan xaalada siyaasadda ee ka taagan deegaanada galmudug iyo sidoo kale khilaafa guud ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya munaasabad uga qaybgalay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayuu khudbadaani ka jeedshay inaan idinkala soo qeyb galo oo aan imaado kalmad ka jeediyo halkan jaamacadda bariga africa oo labaatan jirsatay lana aasaasay sidoo ku qoran kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalki waxaan rabaa marka hore inaan umahad celiyo maamulka jaamacadda ardayda iyo intii hore uga baxdayba oo aan dul istaago waxbarashadu macnahay u leedahay mujtamaca iyo jaamacaddan iyo kuwa lamidka ah xilligii adkaa ee dowladnimadu burburtay ee dhibaatadu dhacday inay gartaan inay buuxiyaan firaaqii dowladnimadu ay haynaysay oo waxbarashadu ay noqoto meesha u noqotay aas-aaska ama dadku ay ka dhiman waayeen waxa uu guddoomiyaha jaamacaddu ka hadlayey kuliyadaha ay leedahay jaamacaddu iyo qaybaheeda oo ahayd qaybihii cilmiga caafimaadka beeraha xoolaha yacni waa waa bayskii nolosha ummadda taas macnaheedu wuxuu yahay haddii dadku dowlad la-aan iyo aqoon la-aan iyo firaaqa noocaas uu sii iman lahaa maxaa dhici lahaa taasaa waxay ahayd su-aasha meesha taalla aada baan idinkaga mahad celinayaa intii aasaastay iyo intii wax ka dhigtay iyo intii wax ka baratay intaba waxaan leeyahay waxay ahayd wax lagu faani karo cilmiguna waxa uu yahay isweydiin mayno aqoontu jahligu wuxuu yahayna waa naqaanaa cilmigu waxa uu yahay iyo aqoontuna waan garanaynaa waxay soo kordhinaysana waa la yaqaana haddaan intaan kaga gudbo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gabdhaha hooyooyinka iyo odayaasha iyo kulligood iyo ree puntland gaar ahaan ree boosaaso soo dhoweyntii ehelnimada lahayd qiimaha lahayd qadarinta lahayd si ay lagu soo dhoweeyeen magaalada boosaaso oo ah xaruntii nolosha ganacsiga ma odhanayo sababtoo ah bayska noloshu dhaqaalu ku xidhnaa xaruntii dhaqaalaha xaruntii nolosha xaruntii ganacsiga ee puntland oo aan horey noogu sheegay inayna puntland keliya ku ekaynin soomaalida maanta dhisan boosaasa la garanayo qeybtay ka ahayd dowladnimada maanta lagu jiro taas waan idinka mahad celinayaa maamul iyo shacaba madaxweyne iyo golayaashiisa iyo bulshadaba soo dhoweyntaas iyo wanaagga waxaa kaloon aada ugu faraxsanahay isku duubnida dadka iyo boosaaso xilligii iigu dambeeyey iyo maanta farqiga udhexeeyana waa wax aan si cad u arko markaan ka soo tago markaan intaa ka imaadee maanta xaaladda aan marayo waxaan nahay xubin ka mida dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa la dhisay shan dowlad goboleed waxaa la yidhi gobolka banaadir iyo caasimada maqaamkeedii hala soxo waxaa la yidhi dastuurka ha lagu dhaqmo meel hala mariyo waxay ahayd tallaabooyinka dowladnimo ee la yidhi hala qaadiyo meeshaan rabno inaan nao uma matelo waxyaalo badan waxay leedahayna waa la yaqaana waxay state ku leeyahayna wuu yaqaanaa xaqa aan leenahay aan qaadana idinkuna kiinahaya saasaa waxaan ogol lahay inaad waalid noogu tihin waxa ay dad badanaan aada isu weydiinayaan oo dad badan oo hadlay dareenkooda uu yahay inaan annagu dowladda federaalka ka soo horjeedno oon lugaha hayno qabiil ahaan lugaha ugama hayno shaksi ahaan lugaha uma hayno dowlad ahaan lugaha uma hayno ee waxaan leenahay waxaan ku heshiin aynu ku dhaqano waa intaa keliya waxaa noo yimid guddoomiyaha aqalka sare oo wafdi wata waxaan kuyi guddoomiyow shuruucdii waddanku waa kuwa waxaan rabaa intaad qoorteeda qaado madaxweynaha jamhuuriyadda u geeyo lugtiisa ku xidho bal kaa inaan ku kala baxno ka shaqeen jawaabtii soo siiya waxay noqotay qoortaada meelaan ku xidha waan waayay waxa maanta aan galabsanay oo reer jubbaland shacabku ay galabsadeen oo intaasoo cunaqabatayn iyo dhib iyo loogu hayo kulli maxay tahay waxay tahay keliya inaan ka hadlayno fikirka aan qabnay ee dowladnimo oo aan leenahay waxaanaa saxa waxaanaa khaldan weliba ma aha meel banaana aan taagana ma aha inaan xataa hoosoo hadlayo maanta in la dumiyo oo la furfuro oo dad loo soo diro oo reer boosaaso intii la yidhaha hebelow intii facebook loo soo diro lacagana lagu bixiyo adna kan yar adna kan yar oo guryaha albaabada intii la iska daayo daaqadaha laga soo galo maxaa idiin imanaya oo dhacaya dhibaato intee leg baa beridii ku dhacaysa ilaan gurigii waxaa la iriddaha laga soo galo haddii la yidhaha guriga daaqadaha laga soo galo dhib intee leeg baa dhacaya waa mushkilad inteeda leeg waxa aad ku tacbayseen waxa aad dhisayseen waxa aad ka shaqaynayseen in maanta la idiin isticmaalo waxaa macno ku sameynaya waa waxa aada diideen wey waxa annagana lanagu hayo maanta annaga si badan baa lanoo dhexgalay waxay sababtay maanta wasiir ka mida wasiiradii jubbaland inuu ku xidhan yahay maxaad u ogolaatay doorashadu inay dhacdo maalintaad ololo samayso dhibaato geysta wasiirka amnigaada hayda inayna doorasha dhicin aad ka shaqaysa ma aha dembi loo haysta iyo wuxuu galay iyo kulligeed ma aha keliya waxa weye inuu ogolaaday inuu ciidamo sheeyana u yeedhan waaye burburna ka shaqayn waaye intaasaa dhibaatada loogu geysanaya oo maanta uu ku xidhayo xuquuqdiisa loo haysta waddankani wuxuu u baahan yahay facebook iyo social media midna kuma waxaysineed waxaa muhiimka oo waxay tahay maanta reer puntland oo aan idin leeyahay idinka oo fariintaydu ay tahay maanta barwaaqaad ku jirtaan dowladnimaad dhisteen soomaalida cusub maanta idinkaa u aalaf dhabar kii shalay xorriyadda markay qaadatayna waa la yaqaanaa doorkaad ku lahaydeen maanta ka galgudub dhinka ka jira idinku idinka sugayaa soomaaliya maanta kulli idinka idin soo fiirinaysa intaa marka ay noqoto waxa idinkala idinka baahan yahay waxay tahay waxaad shalay dekeda boosaaso iyo xoolaheedii intaad halkan uga ragteen ilaa baydhabo iyo jawhar la geynayay ee dowladnimada aada u dhisayseen inayna maanta tacab khasaare noqon oo aada ka shaqaysaan oo iyada aada doortaan baa muhiima waxaa muhiima madax madaxdiina inaad u hoggaansataan oo iyaga ay noqdaan cidda idinka idiin soo maraysa wax idinka raadinaysaan inay madaxdiina idiin soo marto waxaan hadalkeeda kusoo uruurinayaa wax yaro arrimaha amniga ku saabsan waxaan rabaa maanta boosaaso waa amni laakiin waan aqaanaayo laba buurood baa labada dhinac ka kala saara labada buuroodna laba guruub baa ku kala jira aniga qofga yaqaanana ma jiro diinna uguma jira dadnimo kalena ma laha wuxuu yihi oday sarhaya xidig la yidhahda wuxuu yihi sarhaya nin dilayaa maxay waataan maadhow idiin sheegay war ninowna ninka adiga ku dilaya ardaygii dadka abri-adee la laynaya maxaa lagu laynaya waxaad ogaataa hal asxaana haddaad u samayso dhibaatada ay geystaan ee dadka ay u geystaan qayb baad ka noqonaysaa guruneed baa meel lagu tuuray miinaa meel la dhigay intaasoo shacabaa ku baabaaday sow ma ogin inaad mas-uuliyadda qayb ka noqonayso shacabkani ma wada gaala maxay ku dhimanayaan reebari arrintan labada buureed iyo barwaaqada hadda waxaan lahaa halaygeeyo galgalaan rabay inaan tago bal beeraha iyo timirta iyo khudaarta iyo soo fiiriyo ganacsatada bakaylaan ku ogaa laakiin hadda fuleeyay noqdeen war xoolahaaga inaad bixiso ood xasuuq mujtamaca loogu geysanayo aada ku bixiso ilaahay baan kuu dhaariyey shalay waxa sooba ka dhacay iyo waxa excontrol ka dhacay afgooyi ee intaasoo dad ku dhinteen ee cali dheer intuu istaagay uu yihi dadkaana waan laynay intaasina way dhindhinteen dadka la ilaalinaya waayo markaad ilaalin weydo kuwan abri-aada ah ee tidhaahdo algaayatu tubari lwasiila ood qaacido faarsa a qaadato waa dhibaato intee lag waxa dhacaya ganacsatada reebari waad lalantiin ilaahay uga cabsada oo nimankaa iyo xidhiidhintaad la samaynaysaan iyo waxaad hoosta ka siinaysaan iyo joojiya qabiilla ma aha qabiil ma aha oo ehel ma aha oo nina waxba uma tarayaan ninay wax u tarayaani ma jiro reer jubbaland way idinka mahad celinayaan soo dhaweyntiina shalay markii la dhisayay jubbalandna puntland baa dhistay gaar ahaan boosaaso dhaqaalaha ugu badan bay bixisay ganacsatii odayaaliga kulli waan idinka mahad celinayna maantana fariintiina waan qaadaynaa soo dhaweyntiina iyo sida qadarintiiyo qiimaha lahayd intaba waa wax guul loo ah jaamacadda bariga waxaan leeyahay intaa horumar kasii badan sameeya allah idinku guuleeyo dardaarankeena waxa weeye laamaha amnigoo lala shaqeeyo maamulkoo lala shaqeeyo cidda guriga soo gelayso iridda ka soo gasha bacda waxbarashada waxaan leeyahay dadaal badan baa weli idiin hadhay dowladnimada soomaaliya waxbarashaday kusoo hadhay markii la kala qaxay maanta annaga waxaa hadda golayaashayada ku jira gaar ahaan agaasimayaasha iyo shaqada technicalka jaamacaddaan ardaydii ka baxay marka abaal gaaraan idiin haynaa aad baad umahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ee gaasaha oo hadalkaas ka jeedin munaasabad maanta uga qayb galay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland xulasheegro sidaa ayaa dhegeystanasaan reediyo codna waad la socotaan saaxiibayaal ciidamada maamulka jubbaland ayaa ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xooga dalka ayaa waxaa maanta howlgallo xoogan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose si gaara deegaanaha hoostaga magaalada kismaayo caasimada ku meelgaarka ee maamulka jubbaland howlgalkan ay ciidamada sida ururo kala duwan ugu soo galeen waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxaana maamulka jubbaland arrintaasu sheegay in khasaare xoog leh dagaalamayaasha al-shabaab lagu gaarsiiyey afeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo shir jiraad ku qabtay magaalada kismaayo ee jubbaland wuxuu sheegay in ciidanka jubbaland ay ka warhel weerar ay qorsheyn dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland dib shirka yaga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee degmada badhaadhe tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxay sameeyeen howlgallo sida degmada hoosingow waxay burburiyeen fadhiisamo kooxaha sharwadayaasha ay ku lahayeen halkaa oo ay ka dhibaataynayeen shacabka soomaaliyeed waxay doonayeen kooxaha sharwadayaasha ah in ay dhibaateeyeen shacabka ayagoo maleegaya dhaga ka dhana shacabka ayaa waxaa si toos ah halkaydaad ugu howlgalay ciidamada iyaga waxayna kasoo hooyeen guul waxay halkaa ku dileen sagaal ka mid ah kooxihii dhagarqabayaasha ahaa warbixinta saan ku helena waxay dhaawac kula carareen kooxdihii saddex iyo toban ka mid ah maleeshiyadoodii dhibaatada shacabka ku eg halkaana ciidamadu waxay ka soo gaareen guul aad iyo aad heerkeeda u sarreeyo wuxuuna ahaa howlgal hadafkii laga lahaa iyo ujeedkii laga lahaa la gaaray waxaan rajaynaya insha allah bidnaahi kariim in uu sii socon doono howlgalka iyo burburinta la burburinayo kooxaha sharwadayaasha ah dhibaatada shacabka ay u geysanayaan saas oo kale afar labaatanka saaca hadda aan ku jirna waxaa socda howlgallo ka dhan ah kooxaha sharwadayaasha ah wuxuuna ka socdaa degmada jamaamo tuulooyinka hoos yimaado insha allah wixii faahfaahin ah ama kasoo baxo kasoo cusboonaadana dib ayaan ka sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo aada umahadsanta hoosingow sida waxay udhaha waxay ahayd kooxaha sharwadayaasha waxay maleegayeen dhagar ka dhan ah shacabka ayagoo doonaya inay dhibaateeyaan dadka deegaanka ayaa waxaa ka war helay ciidamada waxayna ay halkii fariisimaha weed ay kasoo maleegayeen dhigata ayaa waxaa si toos u weeraray ciidamada waxayna ka gaareen dhantii laga lahaa iyo guushii la rabay duilahi waa mahadsan tahay waxaa saasoo kale duqeymo ay ka dhaceen deegaanka kulbiyow waxaan warbixinta ku helaynaa cid shacab oo hadda ay wax ku gaartay inaysan jirin laakiin goobihii looga talagalay ee kooxa ay ku dhumaaleysanayeen in duqeynta ay ka dhacday faahfaahintaadina insha allah bidna kariim saas oo kale waxaan rajaynaynaa hadduu ilahay in aan meediha dib kala wadaagno de haddaysa shacabka shaqaynayn ciidamada aysa shacabka la shaqaynayn waxaan dareemayaa howlgalka inuusan socon lahayn guulaha ay gaarayaan ciidamada boqolkiiba boqol waxaa garab uga ah ama formashinada iyo warbixinada siinaya waa shacabka shacabka ayaana garab taagan shacabka ayagaa u baahan in la gaarsiiyo dowladnimada ciidamadana mar walba marka waxay ku taagan yihiin inay shacabka gaarsiiyaan nabadii iyo dowladnimada inay gaarsiiyaan ayay ka shaqaynayaan ku taagan yihiin
afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa kaasa ka warbixinay howlgal ciidamada dowladda ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland xorashada wadashada ayaa dhegeysanaysaa reedhiyo aadana waad la socotaan saaxiibayaal xildhibaanada baarlamaanka labada ee galmudug kulan maanta ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal waxaana soo wada xaadir dhammaan xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug ee magaalada dhuusamareeb xubnahaasi ayaa waxay cod gacantooda ay ku ansixiyeen saddex iyo toban xubnood oo loo magacaabay guddi doorasho ka shaqayn doona doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug doctor maxamed nuur gacal oo ahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa faahfaahin ka bixinaya fadhiga baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale magacaabid saddex iyo tobanka xubnood ee ka shaqayn doona doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa
waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo ajendadayda maantay oo ah soo dhoweynta iyo isbarashada iyo xog waraysiga isxog waraysiga xubnaha baarlamaanka oo aan hadda ka hor jaalis qaligooda weli isu helin taas kadib qur-aanka iyo ducada inaan ku furfuranno furitaanka kulanka oo rasmi loo furo kadibna magacaabista iyo ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ajendahaynu waa saddexdaas qodob okay toddobaatan iyo afar ayuu koorabku noogu furmay toddobaatan iyo afar ayaan ku ansixinnay ajendaha kalfadhiga labaad ee baarlamaanka labaad warqadda ku taariikhaysan sagaal iyo tobanka january laba kun iyo labaatanka oo kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka warqaddii ugu horreysay ujeedadeedu tahay magacaabis guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug kadib markuu arkay qodobada soddon iyo saddexaad iyo qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug dhagaysanaya soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo doodihii lala yeeshay xubnaha ka mid noqon doona guddiga wuxuu magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug kow xildhibaan maxamed mire axmed labo xildhibaan cabdiraxmaan axmed cigaal saddex xildhibaan xasan xirsi xaashi afar xildhibaan mursal maxamed yuusuf shan xildhibaan cabdulqaadir cabdullaahi maxamed lix xildhibaan shaacir sheegu maxamed toddobo xildhibaan cabdiraxmaan cali maxamuud sideed xildhibaan maxamed xuseen taaliil sagaal xildhibaan axmed cabdirasaaq cabdulaahi toban xildhibaan cabdulaahi abuukar cali koob iyo toban xildhibaan muxudiin sheekh cabdulaahi labaiyo toban xildhibaan mahad kilc wasame saddex iyo toban xildhibaan amal axmed cabdulli waxaan u malaynayaa afartana waa waa fahamteen sagaalkaanna waa waa aragtiin aada u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahayn hal mar dhalinyaro iyo waayeelku waa isugu jiraan hal mar inaad gacanta u taagtiin afartii maqneenna waa garateen iyo jirisay xaj an ayaa ansixisay sideedna waa diiday sidaas ayuu guddigu ansax ku yahay
xolashada waraysadaa dhegeysanaysan qayb gudban barnaamijkaas oo garaad kusoo dhawaataan xubinta kuxiisaha bandad ee kalamaan war war mahaysiina kalamaaney xaalkiinu waxa uu gaaray iiraan soomaalina waa laisla dhaafay ayatullaahi qubeyni miyaa yidhi kalamaan taraabaa loogu wiiliya war war farxad le waa arrais xasan ruuhani yana azuumey war donald trump miyay u maleeyeen inuu kalamaan ka tirsan yahay war donald trump keligii baa kalamaana yaa kaalaya iiraanhe xiriirkaanba mar horuu darnay xay noo sheegay war nimaya warkaa idhexgeline nin xaaji cali la yidhaaho iiraan u dhashay ayaa kalamaan inay la taliyaan weydiistay xaaji cali wuxuu yidhi markaan baxayo waxaan xaaskayga u sheegay inaan ku qoranahay oon raacayo diyaaraddii ukrain ee iiraan ku burburtay subaxiina markii ay isrootinaysay waxaan idhi xabiibii maxaan kuu soo gadaa waxayna tidhi wixii aad ila jeclaato ii soo gad adoo nabad qabana allah ku keeno kadib waxaa noqday qofka keliya ee ka badbaaday diyaaraddii burburtay aryaadhaha naag raalliyaha u qabo u ducaysa kaasaan u fila war maseree ma ducayda miya war warkayga sugaya xaaji cali wuxuu yidhi diyaaradda markii gantaal ku dhacay waxaan jiifay hoteelaan xaaskigii labaad kula aqal galay qayaanaalow tuug inuu dhintay aheednabe abdilow jawaabtaas aan bari ku sugaanay adina madaxa ka didigi cambaro masarey weeyaan waxaasoo kale kama jawaabto war warkaan idiin dhameeye xaaji cali wuxuu yidhi nimanka kalamaan la yidhaha ee soomaaliya jooga waxaan ka codsanayaa inay ila taliyaan waxaan xaaskayga u sheegi lahaa oon kula laaban lahaa sababtoo ah diyaaraddii dadkii saarna ay ku dhammaadeen oo adduunka dhan loo sheegay inaan qofna ka badbaadin ayaan hadda ka socdaa ma sheegi aqaan ee ha igala taliyeen waxaan samayn lahay kow tale ani seelankaasay markii use bahaay adoo nabad ay ilaahay kasheen maarne hasyey du'aada agbalahayti anagoo nabadaakiinkoy diyaaradii maabaran eroy war tale ma haysidee mar labaad baan soo noolaaday ninku xaajkaa ku yidhaahda war ninkaas waxaa kula talin lahaa asagoo maseertir iyo beentir isku wada xaaskiisaa u taga war tale ma haysaana ninkaas yuusuf waxaasoo dhan ba isku wereerin naagtaa raalliyada ah iska soo furo soomaaliyana ha usoo masaafiriya aeroboorka anaa kusoo dhaweynaya talaxuma taladaa bacday maadiga hadda max kaa galay xadninka naagtiisa uga fure anigu waxaan kula tali lahay midaad dhudhuumashada ku guursatay iska fur midaadii horoo raalliyadeeda kuu ducaysay allah ku soo nabad celiyo adoofiyowna io imaw ku tiri adoofiyow u tag taasna fur oweanbaranamay baad eega jiray tala bilaameed jiidnaa kudamboyta horaa waxaa loo yidhi nin tala dumar qaatay ma tarmo anna hore waxaanu maqli jiray maw dameera la saariya reer maray u talisa murugmaarugaa u dambaysa cabdullow maamaadii jaahiligaad weli daba joogtaahe dumarka maanta jira ragga ayagaa ka tala fiica war waxaa xaqiiqaa in adna aadan iyo xaliime yari ay rag badan oo maanta jira tala dhaamaan warnimaya waaweersaba wuxuu yidhi hadda ka hor halbay hal u geynayaan halbayna ka goynayaan haraa halka buuran bay haddana kaa dhowrayaan adigu inaad waalan tahay hal iyo weer sidaad isugu keenta war abwaanku waxaan u malaynaa inuu yahay macallin iskuul war war ma haysaane ninkii weersame muunsaa handaraabay wuxuuna yidhi hadda iyo kow baa dhaqan celin loo samaynayaa anshaxmarinta shaqaalahana waa la marsiinaya markaa waxaan la yaabay abwaan haddana macallina dhaqan celinta loo samaynayo waxay tahay war abwaan weersamo maybalku fadohaye ino isjil iyo dhulku isdhuko waana hakuweerta warsan iyo weersan iisoo wae warsan iyo weersan iisoo wae erole fadohay warwar mahaysiine lixdan sano kadib siyaasiyiin ka soo jeeda somalilan ayaa xisbi ka furtay magaalada muqdisho war xisbigii s n l miyaa la soo nooleeyey naga shibne s n l iyo s y l isku halmugay dhinteen war beenta iska dhaafa xisbigii fawsiye xaaji aadanaa ka horreeyey war xisbigii mahdi guuleed ee weynaa weynaa weynaaye farmaajoye khayr raba kula midaysnaayeen miyaad ilowday wixiinoo dhan waa been xisbigii hanti wadaagga gacaanka dadka soomaaliyeed ayaa ka horreeyey abow abow yaa cambaroy adigana ma wakhtigaasaa adduunya kuugu dambaysay cabdullah wax ma ogide teesay hii gaduudnaay ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed weli waa heestaa ay wax ma ogide xooga wadaniintaa ka dambeey war war ma haystaana shala waa kii wasiir bayle filim soo bandhigay waa kii yidhi boqol iyo toban iyo laba milyanoo bangiga adduunku noogu deeqay ayaan ku dhisaynaa jidadka saddex caasimad maamul goboleed iyo muqdisho dig waaye boorama ma ku dara warwar ma ogidi bayli iyo boor maa la yidhi warwarka anaga dhexgelininayna dhegaysta kadib markii maamul goboleedyadii uu ka tegey dadkoodii filimkaa u soo daawasho tegi diideen ra-iisul wasaare khayri albaabadu isugu dhif halakoole ha kula jirto dheh hadda filinkii bayle hawada maa lagu cunay ra-iisul wasaare khayre wuxuu yidhi dib baa loo daawan doonaa filimkaas asagoo dhammaystiran hadda waa qabye haa runtiisu kii reer galmudug ari jireen way laba haniyood way eraayemu ilmahooba lu wada dhal aana boorada lu wada siye hoo kale ahaan la kuwada jare maahaano le aana booro lankado haanoona lu soomi suurtagal mee runtiisu hee suudaaniya ayaa soo xasuusta oo berisamaadkii la qaadi jiray farxatun naaficatun min kulli qalbi yaa bilaadi ayay ehed war waxaasoo kaleta ra-iisul wasaare khayre berigii hore dadka xilkuba uga qaadi jiray malaha hadda xoogaa waa soo jilaa ra-iisul wasaare khayr walmakadeelohayo geedaga fiiri misaagtana fiiri sirin isku dhowrna fiiri ala jeeda maday isaaqow ludda jecli lafta jeclina waa jirtaahe iska jirhe war nimayow xisbiyada hiigsi iyo horumar iyo nabadii nolol ayaa ayaanta la kala saarilaaya war nimayow see isku waafajinaysaa in shirkadii turkiga ahayd ay xamaamadeedii soo aruursatay waddadii joojiso iyo inaad tidhaahdaan imikaana waddooyin hor la dhisayna horta ununku ununkaana turkina waa turki walaalahay noo soo gurmadayna ahaayeene xaa loo difaaci waaye markan ka bacdi turki waa isku tashahan u maleeyaa wuxuuna keensan doonaa ciidan ammaankiisa ilaaliya war injineerada turkiga oo ayahan shabaabku qaraxay la beegsanaayeen qaraxii ugu horreeyeyna dowladda soomaaliya xogtiisa waa haysayaa la yidhi safiirka turkiga wax laga weydiiyeyna wuxuu yidhi waan ka xunnahay haddii xogtaa la hayo aana laku wargelin ilka casaba waa xirnaaye xaggee warka laga helayay yaa qaraxii hore dowlad shisheeyaa ka dambaysa waa tii la dhahaye kuwaan dambeeyaa ka dambeeyaa la yidhi kollayba imaaraadku midkii shalay waa cambaareeyeen turkiga keliya maahee waxaa caddaana cid kasta oo waddanka waxtar u leh in la beegsanayo war turkigii dadka beegsanaya waa cadowga ummadda soomaaliyeed yaa turki kaliyahumaha kuma dhimanine soomaaliyaa ku baaba'day waxaan la baabi'ihayo waa soomaali iyo ciddii waxu taraysa waxay aniga ila tahay dhib kalea ka ogale argagixiso keliya xamarsaan umay gelin war wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya wuxuu yidhi kii arrimaha guud ahaa war laga maqli waayee naga tagdhe yaa kii maaliyadda warkiisii lagu celshay war misaarmadi mooradee lakooda moorad islaameed lakooda tiidin oodada war warkaa naga dhex gelinayna dhegayso imaaraadka xiriir fiicina naga dhexeyn jira haddana waa soo celinaynaa buu yidhi sacuudigna weligeen xiriirkeena waa fiicinaay uu yidhi
haddaan gartay kambaynkiyaa soo dhowaado xagga jeebka looga maarmi waayo miya laaziman yakuun fariiqayn fariiq alimaaraat wa fariiq alkhatar maxaad u kala fariiqay haddii wax wal meel la isugu keenana wax kala fariiqa ayaan la weeyhayn maanlow meeshii dhuunta ka jucayso nin dhiidaaya male war war ma haysaane ciidanka dadamiska somalilan digaagad bullaacad ku dhacday bay ka soo badbaadiyeen war qaraxyadana noo soo raraya idinkana sidaas u faana war dalkaani war iskama hayo nina dooru badbaadsanayaan nina dadkii baa ka baaba'aya adeerkaasi waa nin iyo garashadii human rightsaa la yidhaa waa war nimayow ciidan puntland ka goostay ayaa somalilan lagu soo dhoweeyey war gobolka sanaaga ciidanka jooga markii puntland uu mushaarka ka soo daha somalilan ay u guuraan somalilan markuu ka soo daahana puntland ay u guuraan marka bilba meelaa lagu soo dhoweeyey ciidankaas waxaa la yidhi fara aan dufan lahayn wax ma duugaan eeda dalma difaacana hadda loo bedelay war maya iminka wax ma doortaan baa laga dhigay war ciidankaas waa qaran dumis waa runta wax ma doortaane galmudug waxaa la yidhi waxaa lagu dhawaaqay guddigii doorashada madaxweynaha musharaxiintiina waa kuwii shalay yidhi kow iyo labaatan beri haddaan dib noola kugu dhigin wakhtiga doorashada ka qayb geli mayna tartankaas yaaho kuwaas waxay sheegayaan riyuucaana ma diidaa la yidhi war doorashada galmudug waxaan ka fahmay mid la doortay baan ahay sidii baan u doornahay doorashoo dhan waan helay dabadayna lama furo warnamiyo ani warsiinhaayo mardhowna iska dhimitan hoo aliyin ali'iyo sababtoo eh qabuurowgii barakaad buusimeng war laga takili waxa kugu kan laga furay meeshii la rabaa laga fure anuu qabuura xiisa uma qabo naga taga qof dhinta qabri ma waaye haddana maanta kalamaan waxaad soo wadeen ma qabriaad noo keenteen qabri madale walaari maanma hurow aho qabri iyo nin loo wada lama kala qariyaa la yidhi warwar ma haysaana ninkii daacish ugu guurnaa ayaa ciraaq lagu qabtay war mutawakil iyo axmed eemaka wen yahay labadooda cabdiqani lagu daru leeka xildhibaan dalxa iyo awees khamiis mabuusa sow ka ahay labadaasoo cumar cabdirashiid loo geeyu leeka war laba boqol iyo konton kiilo keligii tahay arkuwii qabtanabe culees waa ku arkeen waleekaasi farxaan lama eka warkaas weliba ka aaley dadka daa'ish bireen ino karsadaay ebago mugaa subag dheexaa waa cabiyey hadda baxalu ahaayo maxaa dad loo leeyahay yaa ku yidhi daacishaa dada wow ekaayaa lagu yidhi war ninkii dadka ugu gaabnaa shaluu geeriyoodaa la yidhi wuxuuna leekaa caad saddex leeh waxaana lagu naynaasi jiray moobilmaan ilaan asagu leekaay war fircooma gaaban ayaa la eri yaa kaasu ilaahu u shariig yeeliye naga wata noo sheegin war war ma haysaana garoonka diyaaradaha boosaaso waxaa la yidhi saddex maareeye ayuu lix bilood marahayaa war ma nabad iyo nolol baa tagtay war garoonka magaalada boosaaso waaba shaqeeyaa tiyaatarkan muqdisho shaqaynaa saddex maareeyo maraya daradi farabata waa fuud xaraareeyaha la yidhiyo ma bilaabeen war madaxweyne deni madaxweyne farmaajo iska bareejaynaya alsayid axmed madowna qayri iska bareejeeyey xildhibaanadiisuu wasiire ka dhigtay adeer madaxweyne muuse biixi qoladii nin uu ka sarreeyayo donald trump buu iska bareejaynaya war madaxweyne xaafba dadkiinaan waa ka sarreeyaoo jenaraal xaftar buu iska bareejaynaya warnimay run haddii la rabo xaaji muuse suudiyaa sheegay warnimay rumoysan fadaasan emed dheerantembahi war axmed dheeraba shahrul casar buu ku jiraa baa la yidhi war maye maanta honi muunka bilaabay honi muunka war maye xildhibaanadii mareeg isteedu doontay aryaada beledka kama war haysiina boor weynaa lagu soo dejiyey boorka lagu soo dejiyey shilinka magaciis isbedel doon allah ka qoray war nabad iyo nolola baa lagu qoray ammaaniya adeegba waa noqon kartaa war ma iska fiiriseena wasiir bayle amuu begiyo dhexe ku soo qoray aryaada dad maranaa tihiina warkiiga dhegeys boorka waxaa lagu soo qoray barakucu bulshadow ka mid yahay qola kalaa iyo aragtayay boor kaleoo dhinax ku soo dhegsato meel agtiisa waxayna ku qorteen bac kasiiba booliskow ka mid yahay war haanas doome ee jidkuunin hirin imaanka qoru waayen war maxaa furan macaa saxaafadii baa la handaraabe war mashruuc bilaaan haystaa rixaanta ma laga bedel kara akhyaare war nimayo war ma haysaane shabaabna qaraxyaa ka baaraya dawladdana dhagxaan baa ka baaraysa markaa way isku ag wataan mashruuciyadooda war nimayo waxaa la yidhi dhaqan saxa sagsaag iyo dhagxumo lagu saluugaynin soomaali baaliyo sinjiga sawrciniyey dhallinyaradu way seegantahay isaba ka joogtaaye inamadan surweelkay siteen dhaafay sinahooda arbahana saturay cawraduna saamax la ahaatay dhinacyada sakuumee timaha dhoorka sare saaray dhajiskaasa juuraha le wansixi aqoon waay waradaasheegoytahaani maraykan ku ama soomaaliya rogan war wiilasha iyo gabdhaha khurjataa laga lexdo madaxyow ma haantiyaad haddana bilowda cabdullaahi haantaanu madaxa kaaga dhacday nagala tag waryaanimayo runta sheega haddaad
waa mahadsan saaxaabada xubinta kalamaan markaan haddaan fiirino deegaanka bangeele duleedkiisa ciidamada qalabkiisa dowladda federaalka ayaa ku guuleystay in la kala qaado milashyada dhowaan ku dagaalamay inta udhexaysa deegaanada xinjila bangeele ee gobolkani galgaduud xildhibaano ka tirsan labada aqali baarlamaanka soomaaliya taliyaha qaybta koowaad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qoojo dagar iyo saraakiil la socotay oo qeyb uu ka yahay taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka galgaduud waxaana halkaasi gaareen kuwa goobjoog ka noqday tallaabada koowaad ee lagu kala qaaday madasheedka halkaasi ku dagaalamay barnaamijka intaas waxaa ku dhayahay waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijkaasi ballanqaaday tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijkaasi ballanqaaday habeen wanaagsan
anoo daacada oo dangooni dood ku geli nabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone anoo daacada oo dangooniya dood ku geli nabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone
wixii dume dume wixii dide dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone wixii dume dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
madugowde taariikhdii dura kii doraad ee ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee madugowde taariikhdii dura kii doraad ee ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee soomaalodada dawlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee soomaalodada dawlad weyna dumbuq dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diibta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay
wada rabaa aynu toone
dalka dhacaye dalkan baabacay dal shisheeya dhibaadaha tegey kuwa daranyada dugta waaye dadaal orodkii doonya hau koray een dib loo arag isku duubo waa duryadii dadka sooma kuwa durintiyo dugaaguba cunay dadka qaxaye dalkan baabay dal shisheeya dibadaha tegey kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya hau koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay